gaduud dalkaynu qodan yahay marama saliimid dalka siriirku yaad helo kaalaysoo dalxiisoo kaalay dalqabyadaa isaga biire kaalaysoo dalxiisoo kaalay dalqabyadaa isaga
shabakada wararka ee qurbajoog dot com ugu soo hagaag warar sugan dhexdhexaadnimo iyo xaqiiqba ku salaysan kana daalaaco dunida dacaladeeda meel kastood ka joogtaba mareegta internetka ee somaali diaspora dot com bismillahi raxmaan raxiim barashada culumta sharciga iyo doorka dhallinyarada saxafiyiinta waa dood gaaban dood wadaaggan waxaa ka qeyb qaadan doona laba ka mid ah ardaydii dhambowaan ka qalinjabisay kulliyadda sharciga ee jaamacadda hargeysa waxay kale yihiin xasan cumar xasan iyo nuure maxamed nuur ugu horeyn sharax kooban bal hanaga siiya xasan cumar xasan anigiiyo dhegaystayaashaba macnaha sharci amase qaanuun iyo waxtarku aadamaha u leeyahay
bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad ilaahay baa mahadle marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa yuusuf maxamed ismaaciil casuumatuu nagu casuumay barnaamijkan marlabaadkan waxaan u mahadnaqayaa dadweynahana dhegaysanaya yuusuf oo haddaan si kooban aan u sheego su-aashaadi weydiisay sharcigu horta ilaahay baa qur-aankiisaba ku sheegay oo sharcigu waxa weeyaan waa dhismaha nolosha bini-aadanka haddaanu sharci aanu jirin nolosha ama macaanka noloshu haba yaraatee ma noqonayso mid tiirarkeedii leh sharcigu waa tiirka nolosha sharcigu waa jiritaanka shaksiga sharcigu waa hagaha qofka bini-aadanka ah markaas waxaa muhiima in ay dadku sharcigu siduu yahay ay ay ay ay halkiisa u dhigaan waayo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay inuu qofku hagaha uu yahay sharcigu inuu yahay hagaha qofka bini-aadankaa
waa tahay nuura adig maxaad u darlay yuusuf aad baad u mahadsan tahay aad baana ku salaamayaa adig iyo xasanba waxaan ku dari lahaa marka hore sharcigu waxa weeyaan qaanuun waa qaanuun dad uu samaystay oo ay isku hagaan oo ay ku dhaqmaan amba dal seen odhan karno horta ummadda muslimka ah siduu sheegay xasan kitaabka ilaahay ayaa u sharciya isaga ayaana isku hagaan isaga ayaana ku dhaqmaan marka qowmiyad dal dad meel iskugu tegay waxay isku og yihiin iyagu oo ay isku waafaqsan yihiin oo ay isla ogsoon yihiin oo ay meel dhigteen oo ay qorteen ayaa sharci ah waxtar badanna yuusufow waa u leeyahayo sharciga marka hore waa waxyaalo badan oo lasoo sifeeyey qofka maxay haytay haduu dembi uu galo qodobkii hagi lahaa haduu kufsi ku kaco qodobkii hagi lahaa oo aan laisku diidana inuu qofkaasi u hogaansamayo uu dembiguu sameeyey noocu doonaba ha ahaado loo loo hogaansamo oo maxay haytoy qofkaas uu isaguna aqbalayo waayo dadkii iyo dalkii iyo dadkiibuu ka mid yahay sharcigan isku waafaqay ee samaystay ee dhigtay markaa sharci wixii laisla ogyahay ayaa la yidhaahdaa waa tahay waynu kasii socon doonaa labadiinuba waxaad ka mid tihiin bahda saxaafadda somalilan haddana waxaad barateen aqoonta sharciga maxay tahay sababta idinku dhalisay xasan aan ku horeeyo
bismillah horta markaad ku dhex jirto mihnada saxaafadda mihnada saxaafaddu waxa weeyaan waa hegista dadweynaha marka adigu marka aada saxafi tahay waa in aada horta barataa maxaa saxa maxaa khalada maxaa wanaagsan maxaan ku wanaagsanayn taasi waxay igu dhalisay in aan in aan barto saxaafad inaan barto kuliyadii sharciga ee jaamacadda waayo iminka markaad saxafi tahay ee aada wax qorayso waxaa jiri jirtay iminka oo kale haddaan iminka tusaalayaal kooban soo qaato iminka dacwad baaba maxkamadda ka socota dacwadda maxkamadda ka socota kama hadli kartid ilaa dacwaddii lagu dhawaaqo oo garsoorihii ku jiray uu ku dhawaaqo haddaad war ka qorto ayadoo socotaad tidhaahid aada saadaalin ka samayso waa xaaraan waanaad ku xidhmaysaa anigoo aqaana oo saxaafaddii ku aqaana iyuu macallinkii kuliyadda sharciga macallimiintii dhigi jirtay mid ka midina casharo uu noo geli jiray ay ku jirtay marka waxaad arki karaysaa in ay saxaafaddii iyo sharcigii uu isku tiirsan yahay oo aanu kala maqnayn waayo waa inaad eg waxaa la yidhi sharcigu gundaha maxaa maxaa la odhan jiray waa inaad adigu naft naf nafsiyan waayo saxaafaddu waa waxa weeyaan waa tiir weyn waa mas-uuliyad weyn waxbaad qoraysaa waa lagula xisaabtamaya bini aadankaa kula xisaabtamaya ilaahay baa kula xisaabtamaya marka adigu waa inaad iska bilowdaa marka taas baa aniga igu kaliftay in aan barto sharciga maadaama oo aan ku dhex jiray mihinada saxaafadda waaya nuura adiga maxaa kuu kalifay markaad eegto adigoo dhinaca warbaahinta ku jiray inaad haddana sharciga barato
yuusufow aad baad umahadsan tahay waxyaalaha aniga igu dhaliyo horta inaan asliyan marka saxaafadda laga yimaado aan sharciga barto horta waxaan markii aan gelaya jaamacadda waxaan ogaaday waxaan is yidhi talow de kuliyadahan badan jaamacadda hargeysa toban kuliyadood ilaa koob iyo toban kuliyadood ayay ka kooban tahay marka waxaan is yidhi jaamacadda hargeysa koob iyo tobanka kuliyadood maxay ahayd ay ka kooban tahay kuliyadeed gashaa kuliyad walba yuusuf diiradda ayaan saaray kuliyadu taas weeyaan taas weeyaan marka waxaan ogaaday qof hadduu iminka ardayda intooda badan waxay bartaan business haddii iminka business aan barto waa ganacsi waa waa waxaan anigu markaa nafteyda u bartay oo qoyskayga u bartay waa wax wanaagsan shirkad baan ka shaqayn karaa meherad baan furan karaa economigu waa lamid waa wax shaksiyan loo bartay laakiin waxaan ogaaday kuliyadda sharcigu markii de aanan gelin laakiin aan dusha ka eegayey kuliyadda sharciga waxaan ogaaday in aad dalka iyo dadka wax u baranaysay dalka iyo dadkuna u baahan yahay cadaaladda taas ayaa igu kaliftay inaan galo kuliyadda sharciga waaya xasan cumar xasan muxuu yahay xidhiirka ka dhaxan kara sharciga iyo saxaafadda maadaama ay yihiin laba mihnadood amase xirfadood oo kala duwan
yuusufow labada mihnadoodba waa laba mihnadood oo ballaaran sharcigu waa hagihii dadweynaha sharcigu qof buu ka bilaabmaa bulshuu tagaa dowlad buu tagaa waxaynu iminka marka laga yimaado sharciga guud ee kitaabka qur-aanka ee ilaahay noo soo dejiyey ummadi markay isku timaado waxay samaysataa dastuur dastuurkaasi wuxuu ka waxaa ka farxamaa xeer hoosaadyo xeerar mid dhinac walba leh markaa marka xeerarkaa laga hadlaayo saxaafaddii xidhiir toosay yeelanayaan waayo in aada iminka qof bili-aadanah haddaad iminka waabad waxaabaad samaynaysaa qofka bili-aadanka markaad wareysanaysid ama markaad wareysi ka qaadaysid in aad maxaa la yidhaahaa human fundamental rights xuquuqan xuquuqda aas-aasiga ee qofka bili-aadanka ah inaanad waxba kaga sheegin oo saxaafaddii in aanad ka sheegin oo aanad odhan hebel wacawareyey hebel waxaasuu samaynayey hebel wa wa waxa weeyaan waa brivatkiisii taasina waa xeer waayo xeer baa sheegaya oo imanka marka human rightska laga hadlayo dee human rightska waxa weeyaan waxa weeyaan waa xeerar sad ah ama isku tiirsan oo jira saxaafaddiina xeerarkii bay ilaalinaysaa iminka saxaafaddu xeer bay leeday mihnadan garsoornimada xeer bay leeday mid walba xeer bay leeday marka waxyaabaha iskugu tiirsanyin waxa weeyaan inaad xeerkii ilaaliso iminka haddaad wax qorto iminka qof baad wax ka sheegtay ama qof qaawin baabaad soo sawirta de qodob baa ku qabanaya qofkii bini-aadamnimadii baa ku qabanaysa qodob aas-aasiyo qofkii xaq u leeyahay ayaa ku qabanaya marka waa in saxaafaddu mar walba waxay ilaalisaa xeerarka jira xasan oo ku jira xeerka saxaafadeena markaad aragto in qof qaawan aada soo sawirto hadhow inaad abolotice ka bixiso mooye ama raaligelin laga bixiyo mooyaane qodobkaasi isagoo saa ugu cad xeerkeena saxaafadda maugu jira Ee, horta eg saxaafadda waxyaabaha ka reeban ayay ka mid tahay waayo qodobkaas dee ma odhanayo qofka qaawan laakiin qodobo hoos imanaya baa jira waayo iminka adigu markaad iminka anigu hadda markaan iminka journaal qorayo ee, dee ma soo qori karo qof qaawan waayo waxaa la yidhi sawirku wuxuu la dhigmaa kun eray markaa kan sawirka keliyaan soo dhigaa xataa qofkii oo imika faraha kula jira iskabadaa inuu qaawan yahay faraha isagoo sanka kula jira afka kula jira wax cunaayo oo si xun wax u cunaya oo aan hu- aan sawir aan habboonayn dee kuma habboonaa inaan soo qoro waayo waxa weeyaan bini-aadamnimadeydina kuma jirto dhaqankii saxaafadda kuma jirto kii diinta islaamka kuma jirto mid allaale mid ay hoos imanaysaa kuma jirto marka qodobkaas iyo qodobo kale oo aan ku habboonayn in saxaafadda lagu soo qoraaba waxaa tilmaamaya xeerarka waddanka u yaala waxaa tilmaamaya bini-aadamnimada shakhsiyan qofka waayo ilaahay qofkan bini-aadanka wuu karaameeyey sidaa ugu karaamaysan yahay adiguna waad karaamaysan tahay dee markaa inaad karaamadiisii ku ciyaarto meeshii ma taallo
waa tahid waan kasii socon doonaa labadeenuba waxaad ka mid tihiin ardayda dhammaysatay haatan culunta dhinaca sharciga inkastoo idin bannaan tahay inaad sii wadataan ma goobihii garsoorka ayaad ka howlgelaysaan mise xarumihii warbaahinta ee aad awalba ku dhex jirteen ayaad hawshiina kasii wadaysaa aan nuuro ka horeeyo
yuusufow w- labada labaduba way noo bannaan yihiin inaan goobaha garsoorka tagno iyo inaan goobaha aanu ka shaqayno aan tagno laakiin waxaan jeclay intaanan garsoorkaba u gudbin maxkamadaha iyo dhulkaas inaan tan aan hadda joogo ee wasaaraddan aan noqdo looyarka wasaaradda
waa saxa xasan cumar adna maxaad ku daralay
walaal waxaan ku dari lahaa horta sharciga anigu waxaan u bartay in aan horta marka koowaad aan naftayda aan ku saxo oo aan iftiin waayo hadda waxbarashada aanu barnaan afar sano baranaynay maaha waxbarashadii baanu dhammaynay laakiin waxaanu soo qaadanay toosh ka mid ah tooshashka ku lagu ifiyo waxbarashada ama kuu tilmaamaya inaad kolleyba wuxuun aad aad aad aad hadda wax soo baratay marka maadaama oo markii horeba aan ku dhex jiray minhad eh, minhad maxaa lagu dhahaa eh, wax- eh, saxaafadda iminkana waxaa laga yaabaa in aanan kasii bixin oo aan ku jira hadduu ilahay nafta inoo daayo waayo in aad ummadda horta markaad eh, su-aal baa jirta oo bulshada dhexdeeda had iyo jeer ku badan waayo waxaad arkaysaa dadku marka aad tidhaahid sharci baan bartay waxay ku oranayaan alla ma maxkamadihii eh, xaaraanta ahaa ee dadka lagu baaran jiray ma meesha wada shaqo tegaysaa halkaa kugumaan ducaynay halkaa naga daa laakiin maaha bulshada inay saa u fikirto Eh, maaha in aad tidhaaha un waxaa noqonayaa garsoore maxkamadeed ama kaaliye maxkamadeed laakiin mihnadan eh, looyarnimadu waa mihnad ballaaran waa mihnad eh, aad iyo aad u weyn barashadan cilmigu waayo sh- dadku iminka waxa- waxaad arkaysa iminka jaamacadda hargeysa dad badan oo gelaya businesska qaarka economy gelaya oo u raadinaya eh, maxaa lagu yidhaahaye hunguri oo dadka qaar marka odhanaya eh, waxbarashadaas waa hunguriyo hunguri baan u raadsanaya taniba iminka waxaad noqon kartaa eh, la taliye eh, j- eh, waxaad noqon kartaa shirkadeed mid hay-adeed mid maaragtay mid adigu waxaad fiil waxaad samaysan kartaa maxaa lagu dhahaa fiil wax eh, ama maxaa lagu dhahaa xafiis la talin sharciya oo ummadaad caawin kartaa waayo waa fiil ballaaran marka kaasi dhinacan ka galaba waan ka geli doonaa insha allahu tacaala laakiin kolleyba saxaafadii aan markii horeba u galay waan ku jiri doonaa haddii la idhahdo haye nuura adiguna
yuusufow marka hore dal waxa uu ku hormaraa waa cadaalad dalkaas haddaanu cadaalad haysan dee dadkiiba ma eh, maxay ahayd tay eh, dalku waa dad markaa dadkii ma ma dhaqmayaan eh, iskuma hogaansamayaan haddaanay sharci iyo cadaalad ay isku maamulaan jirina dee dalkaasi dal horumar gaadhay oo la taaban karayo ma noqonayo burbur iyo wuxuu ku dambeeyaa eh, iyo qalalaase Eh, waxaan jecelnahay maadaama nahay ardaydii kasoo baxday eh, sharciga baratay waxaan jecelnahay eh, yuusufow eh, meel wal hadday warbaahinta tahay had hadday ay tahay maxay tahay marka hore guriga dhexdiisaba hadday tahay dalka uu u baahan yahay marka waxaan jecelnahay meel wal oo cadaalad looga baahan yahayba inaan maxay tahay tagno oo aan cadaalad annagaygii ku shaqayno oon dadkii cadaalad siino kuwii cadaaladu ay ka maqnayd cadaaladoodii usoo dhicino oon uga soo doodno cadaaladoodii hal alaaliya halka kaga jirtay saan hore u sheegayna waxaan jeclay anigu aniga oo jecel mar walba inaan wixii cadaalad u baahan yuusufa waan door noocee ayaad filaysaa adoo qodobkaa ku dhex jira inaad ka ciyaari kartaan toosinta cadaaladda iyo garsoorka idinkoo weliba aa dhalinyaro wallahi yuusufow horta dhalinyaradu waa maskaxdii dalka dhalinyaradu hadda maxay hayto jaamacadaha kasoo baxaysa siiba inagoo ku guda jirnaa sharciga ardayda kasoo baxday waxyaalo badan ayay kusoo kordhin karaan maskax furfuran waxba itiraac maxaa la yidhaha ambaha la abuuri karaan xeerar bay samayn karaan qaar kale oo u baahnaa in maxay haytay lahufo oo boodhka laga tumo ayay maxay haytay bedeli karaan oo sida saxda ay u samayn karaan waxyaalo badan ayaa ay dhalinyaradu ay kusoo kordhin kartaa cadaalada somalilan ardayda baratay sharciga waxaan filayaa in meelo badan oo cadaalad looga baahnaa cadaalad ilaahayba cadaalad haya laakiin ay maxay haytay gaarsiin karaan waatay su-aasha u dambaysa bal aynu kusoo gebagabeyn doono doodan gaaban aynu ku eegno xasan oo dhalinyarada ugu badan ee jaamacadaha ku jira amase ka baxday waxa ay barteen aqoonta sharciga taasi waxay yareyn kartaa baa layahay fursadihii shaqo oo cidhiidri gelaya ma idinla habboonaan lahayd inaad marka hore laga fikiro oo loo miidaamdayo kala xulashada kuliyadaha si aan mid quri culayska ugu wada dhicin tusaale ahaan kuliyadda sharciga oo kale yuusuf ola waad mahadsan tahay kuliyadda sharcigun maahee markaad eegto ardayda dhiganaysa kuliyada kaleba way badan yihiin in ay dadku muuqdaan qofku in wax soo bartaa waa muhiim laakiin inay dadku muuqdaan oo la yidhaaho dadkiibaa badan waa fursadda shaqo yaraan ee waddanka taalla waddanka ay kulba ku nool yihiin iyaa muujinaysa laakiin hadduu waddanka fursado ballaarane ay ooli lahaayeen in dad loo baahdo mooyaane in dad laga baahdo oo la yidhaho waan ugu bateen horta marnaba may timaadeen waa muhiim markaad doonaysid waayo ilaahay baa garaad ku siiyey in aad xulato halkaad doonaysay laakiin qofku wuxuu bartay mar walba inuu u hanweynaado inuu wax ku qabsado inuu naftiisa kaga bilaabo inuu gurigiisa kaga bilaabo in uu maaragtay halkaa uu joogo kaga bilaabo waa mid meesha taalla marka anigu isma yiri isma lihi way bateen laakiin waxaan aqiinsanahay inay fursadaha waddanka yaallaa ay aada u kooban yihiin taana maxaa lagu samayn karaabaa xalkeedu tahay maanta dhalinyaro badan ayaa waxay kasoo qalin jabiyeen jaamacadaha kuliyadda sharciga gaar ahaan markaynu ka hadlayno waa dhalinyaro maskax cusub haysa fikir cusub haysa laakiin u baahan in la maalo taas jahaynteeda kala diristeeda waxay u taallaa wasaaradaha ku shaqale iyo dowladdaba qofka bili-aadankiina asagu wuxuu qabsado mooyaane wax cid kale horta waxba u qaban mayso dhalinyaraduna ayaga lafdigoodu in ay abuuraan maaragtay mihnada ay soo barteen sharciga in ay ka qayb qaataan dhisidda waddanka hadday xagga sharciga noqoto waayo imika laba waxbaan isqabanayn waddanka markaad eegto waxaa lagu odhanayaa ama ad arkaysaa baahi sharci baa taalla oo maxkamadihii waxbaa ka siiya oo sharciyadii waa la dhaqan geliya laakiin laguma dhaqmin ardaydina way soo badanaysaa su-aasha keliya ad isweydiinaysa waxa weeyaan xaggee wax ka qalloocan yihiin waayo iminka afar sanna aanu galaas soo fadhinay galaaskaa aanu soo fadhinay macalinkaanu hor fadhiyey ama wax noo dhigayey iyo qolkaanu joognay waxaad adigu kuraastaa aad fadhido qolka macalinka samuuradda intaaad eegaysid waxaad waxaad maraysaa ama waxaad joogtaa meel dadka iyo bila sida loo kala dambeeyo riri ma maqashay riri baan ri taabanayn aan cidis taabanayn baabuur baabuur isku dhacahayn dadkii sharcigii ay sax yihiin waddan kalead joogtaa sharciga bay ku dabaqeen ha markaad dabadda usoo baxdo iyadoona sa nin horta wixii aad qolka ku beranaysay me waayo waxaad arkaysaa waxaa lagu odhanaya imaka khaasaddan imanka marka waxaaba ku odhanaya imanka lowga ama xeerka wadamarista wadooyinka oo kale kaba soo qaad ama xeerka maamulista dhulka waxaa lagu odhanaya wad- m- magaaladaas wadooyinkooda toonkaasay leedahay intaasoo haad bay leedahay gaadhigu hadduu halkaa istaago waa waa khalad hadduu halkaa soo maro waa intaasoo kamarad baa qabanaysa saasaa qabanaysa sharci bal miyaad aragtay wadan dhan oo sharcigii ayada sharcigii laftigeedii baa hagaayaba dhinac walba waxbaa kaga sawiran dee ummaddaa samaysatay waa ummadiina la mid a markaad kasoo baxday qolkii kasoo baxno annaga iyo nuure afar sana aan is- aan isku kalaas hayn markaanu kasoo baxno suuqaad maraysaa gaaraad arkaysaa laamidii dhex taagan waxaad hoonkaad u tumaysaa war waxaan badowgi waa maxay buu ku odhanayaa halkuu ma garanaysaa maskaxdii marka xasan waa kaa dhexgala waxaaba jiraysa inaga inagoo u baahan inayn inagu aynu bedelno sharcigaa ay dadkeenu ku dhaqmayaan oo inagu ka saxdaa u dhigno waxaad arkaysaa laba gaari oo sii midna uu haadka haad haysta midna haad kale oo sii kala jeeda oo labadii darawal ay sheekaysanayaan wadadina labada dhinac bay ka xiranta taas waa mid maxay ahayd ay dadkeena inayn fahansiino waxani inaanay sax ahayn inaga haddii ay nahay ee ardadan sharciga kasoo baxday inaynu waxyaalahaas aynu dadka ka sufayno een, nagu waajibo weeyaan
waa waa run waa mid meesha taalla laakiin horta qallooc xaguu ka yimi baad is odhanaysaa Waa- qalloocan waa mid inaga horreeyey waana mid wakti u baahan in sidii loo dhisi lahaa ee, lagu sameeyo laakiin anigu had- baaq waxaan usoo jeedinayaa bulshada ee, dhalinyarada waxbaratay iyo dadweynahaba waxaan odhan lahaa sharcigu qof walba guntihiisu ka bilaabmaa adugu haddaad istoosiso aad sharcigu wuxuu yahay dabakdo kaba soo qaad gaadhaad wadataa hadduu siduu yahay aad gaadhigaa u wadato ama haddaad istahayd imanka maanta haddaad istahay shoorti kad weeyaan halka yare khalad kaa cidi kuma arkaysay samee de waxay noqonaysaa eh, mid aan meesha toolan waayo waxaan xasuustaa hoteelkan gargaar la yidhaaho ee dahabshiil maalin ka mida nin wasiire ayaa wadada khaladka waayo wadadaas marka xagga laga yimaado im- eh, iskuulka sheekh bashiir wadadu in ay usoo gasho dhinaca wa- eh, koonfureed mooyaane dhinaca wa- waxaan leeyahay in dhinaca koonfureed dhinaca waqooyi loo gala mooyaane dhinaca koonfureed looma soo geli karo looma geli karo gaari nin wasiir wataa soo galay Mhm, taraafi baa qabtay mhm, ee, anigu waan soo warnay maalmahaas mhm.
ee, maxay tilmaamaysay de waxaa la yidhi duqa aarinkiisu Durduriso.
durduriso Ah.
isu durduriso Dur- aarinkiisana maxaad aarinkiisana maxaad mootay malay.
marka dadweynaha madax iyo mijabo waxaan usoo jeedin lahaa in sharciga sidiisa loo dabaqo taasi waxay caawinaysaa ama wax ay u taraysaa ardayda wax soo baratay iyo kuwa baran doona iyo kuwa hore u joogayba nuuraay adigu maxaad ku dar lahayd in dad dhalinyaro badani ay maanta hal fursad oo dhinaca shaqo abuurka marka la eego ay cidhiidhi ku gelayaan marka ay hal kulliyad ay xushaan in badan oo ka mid a tusaale ahaan haddaynu eegno ama ablaablayno in laba boqol oo arday oo la diiwaan geliyay ay boqol iyo konton ka midii doortaan kulliyadda sharciga konton kalena ay doortaan kulliyaadki kale hadhow cidhiidhi ma gelayaa oo ma imanaysaa markay fursado shaqo noqoto inay cidhiidhi arrintaasi ku keento Een, yusufow anigu ma qabo in ciriiri shaqo ay ku keento oo ardaydii ay waayaan shaqo Een, waxaa jira een, dalkeena een, shirkado badan oo hadda aasaasmaya iyo qaar aasaasmay qaar dhexdhexaad maraya wasaarado badan baa jira dalkeena Een, ardaydii sharciga soo baratay wasaarad walba waxay u baahan tahay looyar u dooda haddii iyada khalad laga galo wasaaradaas haddii iyadu khalad gasho oo lasoo dacweeyo marka waxaaban leeyaba sharcigii had- ardayda ba- haddii hadday bartaan arday badani amba dhalinyaro badani ay bartaan sharciga waxaan filayaa in waxyaalo badan oo sharci ah oo een, qurux badan oo ka- oo kala dambeyn lahu dalkeena kusoo kordhayo wasaarad walbana ay helayso loo yarudooda maadaama oo kuliyadda jaamacadda hargeysa ee sharciga ay ka mid tahay een, looyarada iyo garsoorayaasha een, m- rugcadaadiga ah ee een, maxkamadda amba maxkamadaha somaliland ka howlgala een, ayaa soo tababaray oo soo saaray oo ay noqdeen maxay ahayd tay arday soo qalin jebisay oo soo baxay marka een, kolley ma- maskaxdii een, garsoor garsoorahan iyo culuumtii uu barayay afarta sannadood een, ayay maxay ahayd tay een, ardaydiina ay wadataa iyo mid uu weliba iskii isku baray marka laga yimaado kaas een, uu macalinku soo baray marka een, iyagoo ardaydu maskax badan waxyaalo badan fahmay sharcigii waxyaalo badan maskaxdooda ku haysta een, qaar iyagu samayn karayaan xeer ay samayn karayaanba waxaan filayaa in maxay hayto ardayda kasoo baxaysa meelo badan ay u banaan tahay waxaana anigu ka codsanayaa meelahaas een, u baahan in me- in meel walba ay yeelato looyar u dooda oo xaq waxay u leedahay xaq looga leeyahayba uga dooda in ardayda kasoo baxday jaamacadda hargeysa amba jaamacadaha dalka sharciga soo bartay in ay meeleeyaan oo maxay haytay ardaygii niyaddii ay u dhisaan oo shaqo ay siiyaan oo uu noqdo isaguna de waa loo yartafo waaba soo baxa waa arday soo qalinjabiyey oo muddo badan wax soo baranayay marka waxaa filayaa inaanay shaqo cidhiidhi galaysa aanay jiri doonin laakiin ay noqon doonto wax wanaagsan oo usoo kordhay ardayda baranaysa sharciga somalilan oo dhan waa tahay aada iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal xasan cumar xasan oo ka mid ahaa dhowaan ardaydii ka qalinjabisay kuliyadda sharciga ee jaamacadda hargeysa isla markaana muddo badan kusoo dhex jiray saxaafadda madaxa bannaan oo ilaa iyo haatanba uu ka howlgalo iyo nuure maxamed nuur oo iyana ka mid ah ardaydii ay xasan isku marka wada baxeen kuliyadda sharciga ee jaamacadda hargeysa kana howlgasha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan idaacadda raadiyo hargeysa aada iyo aad ayaad mahadsantiin dhammaantiin yuusuf adiguna aad baad umahadsan tahay aada iyo aad baad mahadsanta yuusuf danka
Por cocho me pidan lobo, entra llegar y no podría caer.